bismi illaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsana halkan waa ra muqdisho ku soo dhowaaakay maamulka jubbaland oo uga digay mas-uuliyiinta hay-adaha maamulkaasi ku tagrifalka hantida dawladda wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo kala hadlay ergeyga midowda afrika iyo xogayaha guud ee qaramada midooba u qaabilsan afrika la wareegitaanka ammaanka guud ee dalka iyo doorashooyinka madaxweynaha puntland oo isku beddelay qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada booliiska puntland isagoo magacaabay kuwo kale maamulka somalilan oo laamaha amniga ku amray soo qabashada dadka ku howlan jarista dhirta madaxweynaha galmudug oo ka qayb galay daafurka hannaanka adeegdaadejinta dawlad goboleedkaasoo dhuusan reeb lagu qabtay iyo hoggaamiyaha afdembigii dhowaan ka dhacay suudaan alburhaan oo sheegay inuusan ka qayb noqon doonin dawlad kumeel gaara oo dalkaasi laga dhiso isniinaa taariikhda ay ku beegan tahay siddeedda bisha kow iyo tobanaad sannadka laba kun labaatan iyo kow saaka warka waxaa idiin soo saaray iniguu ah yunis duraan cali ku soo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan maamulka jubbaland uga digay mas-uuliyiinta hay-adaha maamulkaasi ku tagrifalka hantida dawladda warkan waxaa inoo faahfaahinaya waryaheenna cabdulqaadir cali axmed
xeer ilaalyaha guud ee maamulka jubbaland maxamed sheekh cismaan warbaahinta la hadlay magaalada kismaayo ayaa digniin adag u diray mas-uuliyiinta uu sheegay inay ku tarkafalayaan hantida dowladda maxamed sheekh cismaan ayaa tilmaamay mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda jubbaland aysan aqbali doonin in ay ku takrafalaan hantida dowladda isagoo sheegay in ay la xisaabtami doonaan ciddii arrintan ay ku caddaato
laakiin aan rabno inaan halkan fariin ugu diro hay-adaha dowladdo dhan inay hantida dawladdu ay tahay hanti caam ah ku xadgudubkeedan uu yahay sharci daro kana dhalanayo faldambiyeed loona ma dulqaadan doono cidna uma dulqaadan doonto xafiiska hanti dhoorkan waa ka wada hadalnay hoos baa iskala xariiqnay waan aad baan u adkeyn doonaa insha allahu tacaala arrintaas cidna laguma lagama aqbali doono inay ku xadgudubto maxaa la hantida dawladda musuq maasuq keliya ma aha lacag la dhaco waxaa musuq maasuq waxaa ka mid ah hantida dawladda si qaldan loo isticmaalo hantida dawladda way fara badan tahay oo lacagta kaliya maa hantida gaadiidka ka mid dhulka ka mid ah arrimahaasoo dhan baa xafiiska hanti dhoorka mas-uulka yahay marka laga ma aqbali doono xafiiska hanti dhoor hanti dhoorkine waa isla qaadanay inaan ciddii ku xadgudubto hantida dawladda inaanan tallaabo sharci waafaqsan laga qaado annagu waxaan ballan qaadayna marka ay hanti dhoorka guud inna soo gaarsiiyo arrintaas inaan tallaabo ka qaadan doono maxkamadda awoodda u leena horgeyn doono ciqaabtiis in la duldhigo doono way jiraan dad maalin walba ku xadgudbo maxaa la yirahdaa hantida dawladda laakiin lagama aqbali doono lagama aqbali doono mana sii socon karto waayo hantida dawladda waa hantida caamka ummadda iska leh ilaalinteedan waxay waajib ka saaran tahay xafiisyada maanta halkaa fadhida sidaas sharcigu qabo inay u isticmaalaan ku takrifal awoodeed iyo ku takrifal hanti umadeed qofna lagama aqbalaan teekal ka soo ahayo xil kasta ha ahayo wuxuu doona ha samey wuxuu doonan ha ahaado ama shacab ha ahaado ama mas-uul dawladeed ha ahaado
hadalkan ayuu xeelaalyaha guud ee jubbaland wuxuu ka sheegay mar uu kulan la qaatay mas-uuliyiinta xafiiska antidhoorka guud iyo xisaabaadka maamulkaasi waxaana dhowaan xilkaasi loo magacaabay sidoo kale wuxuu ka dalbaday inay leebjibaaraan dagaalka ka dhanka ah dagaalanka musuq maasuqa iyo dadku ku howlan in hantida dowladda lagu takrifalo
dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa ku qaabilay xafiiskiisa muqdisho ergeyga gaarka ah ee guddoomiyaha midowga afrika u qaabilsan soomaaliya danjiro faransiiska madeyra labada mas-uul ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha ammaanka doorashooyinka dalka ka socda waajibaadka shaqee amison iyo qorshaha kala guurka ee soomaaliya kulankan ayaa intuu socday waxaa diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyey dalka iyo sida loogu baahan yahay in si wadajir ah loogu wada shaqeeyo sidii loo midayn lahaa dadaalada lagu taageerayo qorshaha galguurka soomaaliya dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa isla xalay qaabilay xogayaha guud ee qaramada midooba u qaabilsan afrika dhanka waxyaabaha arrimaha siyaasadda nabad dhisidda waxaana ay ka wada hadleen labada dhinac horumarka siyaasadda ee ka socda dalka hannaanka doorashooyinka howlgallada ciidamada ammaanka iyo kuwa xoogga dalka ay ku sugayaan amniga iyo xasiloonnida iyo muhiimadda ay leedahay in soomaaliya laga qaada xayiraadda hubka ee la saaray tan iyo sannadkii kuaaaqoaaaiyolabadii kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyey soomaaliya iyo dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ay xal siyaasadeed ugu raadinaysa khilaafaadka gudaha iyo xoojinta iskaashiga qaramada midoobay ee dhinacyada siyaasadda iyo adeegidda asaasiga ah si horumar looga gaaro xaaladda bini'aadinimo dhaqaale iyo midda amni markaana puntland madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dini ayaa xalay isku beddelay qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada booliiska puntland isagoo magacaabay saraakiil kale warkan waxa ay noo faahfaahinaysa ayaan aadan ciise madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa magacaabay agaasime ku-xigeenka ciidamada iyo taliyaha saldhigga dekadda boosaaso iyo hogaanka dambibaarista ciidanka booliiska sidoo kale wuxuu isku bedelay taliyayaashii ciidamada madaxtooyada bari iyo nugaal madaxweyne deni ayaa maxamuud silaal cumar u magacaabay agaasime ku-xigeenka ciidamada badda ee puntland halka ugaashaanla dhexe warsame axmed shirwac uu magacaabo taliyaha saldhigga dekadda boosaaso sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa sarreeya guute cumar cabdi cilmi u magacaabo hogaanka dambibaarista c i d da ee ciidanka booliska puntland dhanka kale madaxweynaha puntland ayaa gaashaanla sare xuseen cali maxamed uu ahaa taliyaha qaybta booliiska gobolka bari u bedela taliyaha qaybta booliiska gobolka nugaal halka gaashaanla sare cabdulqaadir jaamac dirar uu ahaa taliyaha ciidanka madaxtooyada loo wareejiyey taliyaha booliiska gobolka bari madaxweynaha puntland oo sameeyey isku shaandhaynta taliyayaasha booliiska bari nugaal isagoo magacaabay saraakiil kale
yaalaamaha amniga maamulkaasi ku amray soo qabashada dadka ku howlan jarista dhirta warkan waxaa eegaysa faadumo shire faadumo daahir cadow
ciidanka booliska somalilan ayaa saaka gobolka ayaa saaka gobolka togdheer ee iyo degmooyinka hoostaga waxa ay ka wadaan howlgallo lagula dagaalamaya dadka xaalufinaya deegaanka howlgalkan oo socon doona maalmo ayaa waxaa lagu baadigoobayaa dadka ka ganacsada jarita dhirta maxamed xaaji cismaan oo ka mid ah maamulka tugdheer iyo wasiirka deegaanka maamulkaasi marwo shukri ayaa ciidamada booliiska ka dalbatay soo afjaridda dadka ka ganacsada dhirta kuwaasi oo ka shada dhuxul
maanta waynu u dhannahay innagoo ee ah madaxdii wasiirada ahaa cuqaashii waxgaradkii saraakiishii ciidamada oo runtii aynu ku tala galnay hawsha inaynu laga bilaabo maanta inaynu u qalab qaadanno oo aynu runtii aynu soo afjarno ee dhibaatada lagu hayo deegaanka muddo dheer baanu iminka laga soo shaqaynayey hawshan laga soo shaqaynayey sidii loo soo afjari lahaa oo loo dabargoyn lahaa dhuxusha dalkeenna ka baxaysa ee ka baxaysa saddexda gobol ee isku xiga sanaag togdheer iyo saraar siina maraysa sool iyo iyo sanaagba sidaa u sii maraysa iyaga haddaba cuqaasha halkan maanta isugu timi iyo waayeelka halkan maanta isugu yimi waxaanu isugu yeedhnay haddaanu nahay wasiiradii waxaanu isugu yeedhnay iyo dowladdii dhexeba haddaanu nahay waxaan maanta isugu yeedhnay bal sidii ay noola shaqayn lahaayeen ee gacan weyn nooga siin lahaayeen soo afjarista dhuxushaasi dalkeenna ka baxaysa waayo waynu dhiigbaxaynaa waanaynu is ogeyn runtii waynu dhiigbaxayna ayaynu nahay wax kala ma haysano runtaynu isu sheegno waa waddan xoolo dhaqataabayna geedkaasuu geelu ku noolyahay xoolaha kalena ay ku noolyihin geedkaa la shidaayo ee dhallinyaradu iminka shidaysa loo dhoofinaya ilaan ciilba maad qabteen haddii madbakhaaga aad ku shidanaysabe waxa loo dhoofinaya olda wey waxay tegaysaa ilamaa dalal dabadda ah ayaa maanta u fadhiya oo sugaaya iyo dekada ay ka dhoofto way u soo kabiya mujingoysay in maanta lasoo dabar jaro qofka lagu qabto isagoo gubayana hadalkiisu maanta halkaas ku dhammaaday
markaana galmudug madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa ka qayb galay daafurka hanaanka adeegdaadejinta dowlad goboleedkaasoo dhuusamareeb xalay lagu qabtay warkan waxaa dhuusamareeb inooga soo diray cabdulaahi warsamo roble
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa ka qayb galay munaasabadan oo ahayd daafurka hanaanka adeegdaadejinta dowlad goboleedka galmudug waxaana sidoo kale munaasabadan joogay xubno ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya maamulada degmooyinka qaar ka mida wasiirada wasaaradaha galmudug xubno ka socda baarlamaanka galmudug iyo qaar ka mida bulshada waxaana munaasabadan soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshisiinta galmudug oo ku qabatay magaalada dhuusamareeb qaar ka mid a xubnaha wasiirada galmudug ee ku shaqeeya nidaamka dowladdaadejinta ayaa sheegay in hanaankan uu yahay midka ugu wanaagsan ee dowladu ku shaqayso waxaa hadda u qabsoomayna waxay ku qabsoomeen dowladihii hoose oo u dhisnay waan rajaynaynaa in maamulka dib loo soo doorto in oo macnaha ayagu waa dib usoo doorasho insha allah degmooyinka kalena inay muhiimadda saaraan sidii dib usoo macnaha consalka ay ugu dhismi lahaayeen ilaan waxa wax ku dhismaayaan oo horumarku uu ku samaysmayo midaas waay waxa aan markiiba anagu abaabulnay aan ugula kaashanaya wasaaraddaha siday u shaqayn lahaayeen dhinacaan maaliyaddeedu stay ku shaqayn lahayd waxaan isugu keenay dhammaan degmooyinkii waan xasita cabidob aan isugu keenay waxaanu qaybsannay waajibaadkii sidii loo heli lahaa dakhli waxaanu qaybsannay dakhliga hala aruuriye sida iyakuna maaragtay dawladuhu ay ku heli lahaayeen qaybtooda siday ku heli lahaayeen dhaqaalahaas la aruuriyo sababtaa waxqabad baa laga rabaa inay jidka nadiifiyaan inay nalalka ifiyaan inay maaragtay amniga sameeyaan inay maaragtay iskuullada iyo waxbarashadii kulli ka shaqeeyaan inay ilaa heer tulu gaarsiiyaan waa muhiim waxaanu la qabaa wasiirka waana samaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan wasaaraddeedu waxay ka shaqaysaa horta in la ogaadana muhiim ay tahay isbitaal annagu gacantaan kula jirna ma jirto aan maamulno ee wasaaraddu maamusho xarun annagoo aan maamullana ma jirto dhammaan xarumaha waxaa gacanta ku haya hay-ado la shaqeeya wasaaradda la shaqeeya wasaaradduna waxay ka shaqaysaa coordinationka oo isku xirka ah isla xisaabtanka oo supervisionka iyo monitoringka ay ka shaqaysaa qorshaynta maaragtay iyo diyaarinta mashruucyada waxaa la yidhahda resource mobilizationka oo inaan maaragtay dhaqaalo u raadinno iyo projectis iyo midda ugu dambayso ah markii wax loo baahan yahay qalab waaweyn procurementiga inaan usoo sameyno kusimaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dubheshisiinta galmudug ahna wasiiru dowlaha wasaaraddaasi axmed xasan cali axmed dheere ayaa wasaaradaha galmudug uga mahad celiyey bisaylka ay u muujiyeen inay ku shaqeeyaan nidaamka dowladdaadejinta waxaana aada ugu faraxsanahay wasiirada saaxiibadeeya ee halkan horey loo qudbeeyey inay ayagana diyaar u yihiin service deliverygii in hoos loo daadejiyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye ayaa ugu dambeyn hay-adaha galmudug ku amray in si dhaqsi ah ay ugu shaqeeyaan nidaamkan dowladda dejinta wixii sharci ah ee dhimanna si dhaqsi ah loo ansixiyo waxaan rabnaa inuu si dhaqsaa insha allah uu hirgalo loo daadejiyo serviceka wasaaradihii iyo hay-adihii aan u xil saarnayna ay si dhaqsaa u dhaqaajiyaan haddii ay jirto sharciyada dowladda dejinta wax ka dhiman horey waa hubaa in loo ansixiyey in badan oo ka mid a hadday jirto in ka dhimanna hay-adaha ama wasaaradaha ay jiraan dhaqsa inay u keenaan usoo diyaariyaan si loo ansixiyo oo ay qayb uga qaataan dowladda dejinta hanaankan daahfurkiisa la isugu yimid ayaa fududayn doona in dowladaha hoose laga taageero adeegyada wasaaraduhu qabtaan sida caafimaadka dhaqaalaha iyo waxbarashada waana markii ugu horreysay ee degmada gurceel ay ka qayb gasho barnaamijkan horumarinta degmooyinka cabdulahi warsmaroble warbaahinta qaranka dhuusamareeb
halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana warkii dibadda jenaraal cabdifataax burhaan oo ahaa hogaamiyihii afgembigii dhowaan ka dhacay suudaan ayaa shaaca ka qaaday inuusan ka mid noqon doonin dowlad uu dalkaas u yeelan doono dhowaan isagoo ballan qaaday inuu ku wareejin doono mas-uuliyadda dalkaas ciddii ay soo doortaan sida uu sheegay dadka suudaaniyiinta ah waxaana uu beeniyey in ciidamada militariga dalka suudaan ay mas-uul ka ahaayeen dilkii loo goostay dadkii dhigayay bannaanbaxyadii looga soo horjeediyey kooxihii saraakiisha ahaa ee afgembiday dowladdii rayidka ahayd ee dadkaasi ay doorteen bannaanbaxyo ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka bilowday laga soo bilaabo maalintii bisha ahayd oktoobar shan iyo labaatan ilaa maantadaananu joogno laga soo bilaabo maalinkii ciidamada dalka suudaan ay kala wareegeen talada dalka suudaan dowladdii rayidka ahayd ee dadweynuhu ay soo doorteen ayaa waxaa ka bilowday dalka bannaanbaxyo lagu diidan yahay faragelinta militariga siyaasadda dalka waxaana ku dhintay ilaa afar iyo toban qof in ka badan saddex boqoloo qofna waxaa soo gaaray dhaawacyo rasaasta ay ridayeen biliiska ka hortaga rabshadaha sidaasi waxaa laga soo xigtay guddiga dhexe ee madaxa bannaan ee dhakhaatiirta suudaan jenaraal burhaan ayaa waxa uu ka dhawaajiyey isagoo ka warramaya isagoo u warramaya warfidiyeenada caalamka u jooga dalka suudaan inuu ku wareejinayo awoodda iyo talada dalka suudaan ciddii ay soo doortaan dadweynaha suudaaniyiinta ah waxaana mar kale uu beeniyey in ciidamada dalkaasi ay u geysteen dilal bareer ah dadweynaha suudaaniyiinta ah ugu dambayntii waxaana xusay inay socdaan wadahadallo u dhexeeya siyaasiyiinta dalka suudaan ee damaca uga jira inay ka qayb qaataan doorashada dhowaan lagu wado in dalkaasi ay ka qabsoonto dhegaystayaal waa naga intaa warkii subaxaad kala socoteen raadiyo muqdisho intaa war noocaana ku kulmi doonna sidaas iyo amaana allah